xogayaha guud ee hay-adda kaaf ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqday inay door muuqda ka qaataan ilaalinta nabadda iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed iyadoona sheegtay in nabaddu ay tahay hantida ugu qaalisan ay ummaddu lahaan karto waxaana bulshada la faray inay ka shaqeeyaan sidii nabadda iyo isdhexgalka bulshada ay ugu wada shaqayn lahaayeen xogayaha guud ee hay-adda kaaf qamar maxamed dool oo aan ku marti qaaday barnaamij gaar ah oo ka baxay idaacadda hawaamo oo aan uga hadlaynay nabadda ayaa waxay bulshada soomaaliyeed ugu baaqday inay ka shaqeeyaan nabadda waxaan uga qayb qaadanaa wacyigelinta bulshada annagoo ku wacyigelinayna maxay ahayde muhiimadda nabadda ee leedahay iyo dadka inay ka shaqeeyaan nabadda iyo daris wanaagga iyo isdhexgalka bulshada sidoo kaleeto bulshadeen inta badan waxay ka shaqeysaa isku xirka bulshada iyo booliska taasoo kaalin weyn ka qaadatay yacni in dadka ay helaan xasilooni iyo nabad waarta kalsooni ku qabaan laamaha amnigooda oo wax walboo dhacana ay maxay ahayde la wadaagaan sidaas isku xirnaanshaas ayaa waxay keentay yacni in maxay ahayde nabaddan aan had maanta haysana
waa garta marka markaa fiirisid ahamiyadda ay u leedahay bulshada nabadda sidee ayaad is leedahay bulshada reer kismaayo way u baahan yihiin in ay sara ugu qaadaan dhinaca ka shaqaynta nabadda horta walaahi dee nabad la'aan maxay ahayd wax suurtoobaya ma lahan bulshada dhanba ka jubbaland bas ma ahan ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo adduunka oo dhanba maxay ahayd nabadda qiimo gaara ugu fadhido dadkan waxay nabadda uga shaqayn karaan yacni inay ilaashadaan nabaddooda ay maxay ahayd waxyaabaha nabaddooda ka burburin karan ay iska ilaaliyaan isku duubnina ay maxay ahayd ay la imaadaan intaas ayaan waxaan dhihi karaa maxay ahayd waa lagu ilaalin karaa nabadda maanta la haysto maxaa marka fariinaa u diri lahayd dhalinyarada soomaaliyeed iyo bulshada reer jubbaland ee ku dhegaysanayso marka hore waxaan leeyahay dhammaan bulshada reer jubbaland hambaliyo hambaliyo waxaan ooga hambaliyeynayaa maalinta nabadda adduunka waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inay ka shaqeeyaan amniga inay ka shaqeeyaan booliska iyo laamaha amnigana ay la shaqeeyaan bulshadana wax walba oo nabadda caalqalad ku ah hadday arkaan inay la soo kaashadaan booliskooda maxay ahayd nabaddana ay si maxay ahayd muhiimadda saaraan waayo nabad la'aan waa nolol la'aan qofkana hoygiisa waa nabadda marka waxaan leeyahay aan ilaashano nabadda maanta aan haysano